dowladda hoose ee degmada garowe yaa sharuux adag waliba yaa ku saartay anastareerowka baawarta waaweyn ee safarka iyo baawarta dadweynaha ee mootobajaajka selanyaray saxmada magaalada caasamada ee dowladda hoose iyo waliba wadooyinka iyo goobo lancayami baawarta iyo kadhejiyana calaamado muujayaan astaamo baawarta iyo haan wadooyinka ee sharciyada ankoreentaliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ayaa ku hadalay walyaabo lonku baahanya daraawalada halkan waxaan fariin uga direynaa bulshada gaadiidleyda ah oo kala wata gaadiidka mootobajaajta iyo gawaaridan xamuulka ee transitka iskaga goosheeya gobolada gaadiidka transitka iskaga goosheeya gobolada waxaan fariin halkan uga direynaa in wadada halbowlaha meynka ee magaranaysa magaalada dhexdeeda madhee garowe in laga manuucay baabuurta transitka inay maraan gaadiidka transitka waxay marayaan wadada jidka soddonka waxayna ka leexanayaan kuwa bariga ka yimaada nexom waxayna kaga dhacayaan wadada shacabka iyo caduun halkaasina safarkooda kasii wadanayaan gaadiidka kaleo koonfurta iyo waqooyiga ka yimaada waxay kasoo leexanayaan wadada shacabka jidka soddonka ayayna soo marayaan nexon bay kaga dhacayaan halkaas dhanka beriga ka aadayaan gaadiidkaas waxaa loo yiri wadadaas xamaraan waxaa la rabaa wadada meynka inay culayska iyo saxmadda ay ka ilaaliyaan aysan soo marin si wadada ma garanaysaa shilalka iyo saxmadda ka imaanaysa loo ilaaliyo loona yareeyo gaadiidkii lagu arko inuu wadada weyn oo halbowlaha marayo laga bilaabo shanta bisha tobnaad labakunlabaataniyo afar maalinka sabtida ah waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciya wuxuu sharci u leeyahay buuna marayaa lama ogola baabuurta xamuulka inay wadada meynka ay soo maraan fariinteyda gaadiidka transitka intaasaan kusoo koobayaa sidoo kale gaadiidka mootobajaajta waxaa loo sameeyey calaamadihii iyo astaamihii iyo shuruucdii calaamadahaas iyo astaamaha shuruucdaas baakinkooda hadday tahay meesha baakinka iyo meeshaan baakinka ahayn meesha loo ogolyahay inay baakin noqoto intaba oo loo asteeyey calaamadihii waa ka arki kartaan waxaa la rabaa marka in calaamadahaas iyo tilmaamaha la siinayo ay raacaan dhanka kale guddoomiyaha guddiga bajaajleyda degmada garowe iyo daraawalada iyo milkiilayaalka kala dardaaramay in yar dhagan geliyaan shuruucda marka waxaa idiin sheegayaa arrintaa inaynu u toosno oo gaarigeenna qofka wadaaya qofka haddii alla kuu roonyahay sida sharciga u kaxaynaya si nadaamsan u mariya magaaladii aysan saxaamad lahayn jaan lahayn qof qof ka hor karanaya oo waalle aysan jirin sidaa waxbaa ku hagaagaya sidaasaan markaa ka codsanaynaa dadka shacabka dowladda waxaan ka codsanaynaa arrintaa ay keentay oo aan isla garanay in ay fulintii laga helo oo gaarigii haddii alla kuu ron yahay laysla shaqeeyo oo guddigii taraafikadii wax walba oo wada shaqda oo nadaamsan oo aan dadkiina caqabad ku ahayn shaqadiina caqabad ku ahayn dowladdii inay nala qabataan rabnaa ka dambeyntii hogayaha dowladda hoose ee degmada garowe yaa ku warbi muhiimadda yeelata shuruucda iyo hasaartii dowladda hoose waxaa iyadana reeban gaadiidka ama ha yaraado ama ha weynaado baabuurta dabada ku xirta shalmadaha waa reeban yihin gaarigii lagu helo gaari walba waxaan leenahay koy ugu xiran tahay gaari shalmadiisu laamiga gaari kadha iyo wadooyinka ay gaari kadhaa wuxuu mudan doonaa sharciyadda in la marsiiyo iyadana waa reebanta dhugdhuglayada ama dhugdhuglahada gaadiidku noocu doon ha noqdo waxaa reeban wax shalmada oo laamiga xoqi kara iyadana in la ogaado waxaa reeban hadda calaamadaha aan ku arkay dhugdhuglayaasha oo kale baabuur xagga iyo xagga biro lagu xiray oo afartan sentimitir aad moodid mid waliba inay gudaha sii jirto ayadana waa reeban tahay in layska reebo baa loo baahan yahay sababtoo waxay taraysaana ma jirto seedkii iyo wadoodii ayagoo lahayd mid ka baxsan oo ka ballaaran bayna isticmaalisana waana wax sababi kara inay dad jajabiso khatarna ku keeni karo insha allah bidnaa kariminahaas haddii aan iraahdo shaqadaas waxay noo bilaaban doontaa shanta bisha waxaan dhammaan guddiga dowladda hoose taraafiga ku wargelinaynaa inay shaqadaa bilaabaan inay waajibaadka iyo shaqooyinka loo idmadana sida loogu yimida inay u fushaaniin shacabkana waxaan ugu baaqaynaa inay u hoggaansamaaniin wixii laga rabo mashruuca yaraynta saxamadka iyo jaamka magaalada iyo weliba dhaqangaladoone laku bilaawo shanta biloon oo ka beegan sabtada dareerta